Magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka u ah maamulka Jubbaland ayaa laga hirgeliyay astaanta joojinta gaadiidka ee loo yaqaan samafara kaas oo la doonayo in shilalka gaadiidka ka dhaca magaaladaasi lagu yareeyo. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Faraweyne iyo taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka degmada Kismaayo Cabdishakuur Maxamed ayaa hirgeliyay astaanta joojinta gaadiidka. Ugu horeyn Cabdishakuur Sheekh Maxamed Dayib ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay astaamaha joojinta gaadiidka.
ujeeddada koowaad waxaa weeyaan waxaynu inay noqdaan rule of law qof walba hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu guddoomiye yahay iyo hadduu askari yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu shacab yahay qof walba sharcigaa ka sarreeya waxaan doonaynaa maadaama oon cadceeddan u taagannahay in sharciga loo hoggaansamo badbaadada bini'aadamka kala dambaynta iyo wadda si fiican u maritaanka ay tahay waxaan meeshan u taagannahay waxaan mujtamac ayaga ka codsanaynaa dad cirka inooga soo daadanaya ay ma jiraan waddan walba oo hormaray wuxuu ku hormaray waxaa hormariyey dadkiisa waxaan rabnaa qof walba inuu lahaansho wadaniyadeed maadaama waddooyin qurqurux badan laynoo sameeyey qof walba waxaan ka rabnaa oo mubaadin soomaaliyeeda inuu lahaansho wadaniyadeed dareemo asagu uu is- isla xisaabtamo sida wanaagga asagu sameeyo qof walba asagu isa saxo waxaan doonaynaa inay noqoto waddadani tii ugu horraysay oo waweyn laga dhigi lahaa dhanka kale gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa gaadiidleyda kismaayo ugu baaqay in ay ilaaliyaan sharciga wadooyinka waxaan rabnaa maadaama magaalada waayadan dambe shaqo badan ka socotay laamiyadiina ay dhammaystirmeen waxaa laga maarmaan noqotay in sharciyadii waddooyinka laga hirgeliyo magaalada loona sameeyo calaamadihii iyo baabuurtu say u kala mari lahayd maanta waxa weeye waddadan waa waddadii ka leexanaysay ee, aargada oo xareed yarow ka baxaysay waad aragtaan waxaa laga dhigay hal seed weyn baa laga dhigay keliya waxaa laga soo geli karaa dhinaca ee, ee, ee, farjano waddadaas la yidhaahdo roortiri ama farjano la yidhaahdo dadku laakiin waddada naxiiska u yaqaanaa dhinaca waxaa la imaan karaa ee, barxadda ama aargada waxaa muhiima dhammaan calaamadahaas waxaa la saari doonaa waddooyinka oo dhan waxaa muhiima marka in la raaco sharciga waddooyinka shaqadana waxaa iska leh korneel cabdishakuur oo runtii nin dhallinyaro ah wax bartay shaqadaana yaqaan korneyle maamulka degmada haddaan oo garab taagannahay magaalada kismaayo ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey laga dareemayaa dib u soo kabashada dhanka dhismaha wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi